ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa sagaalka muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah militariga naiger oo afgembi kula wareegay talada dalkaas sheegayna inay kala direen golayaashii xukuumadda iyo baarlamanka diyaarad militari oo ku burburtay koonfur galbeed dhulka xarameynka imaarada islaamiga ee afghanistan oo ku guulaysatay hirgelinta mashruuc kanaal oo ay ka faa'iidaysan doonaan dadka deggan saddex gobol maraykanka oo kordhiyey ciidankiisa jooga dalka suuriya xilli ay sii kordhayso xiisadda kala dhexaysa ruushka iyo ciidamada ammaanka maamulka alu sacuud oo xabsiga dhigay qaar ka mida ehelada nin maxkamadaha maraykanka u gudbiyey dacwad ka dhana bin salmaan qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelayay wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في النجوى في النجوى
السلوى حين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka militariga dalka naiger ayaa afgembi kula wareegay talada waddankaas iyagoona sheegay inay kala direen golayaashii xukuumadda iyo baarlamanka wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka naiger mahad cubeyd ayaa soo gudbinaya kadib xaalad hubanti la-aan ah oo saacado badan ka taagnayd cidda maamulaysa dalka naiger ayay ugu dambeyn saraakiisha ciidanka militariga iclaamiyeen inay la wareegeen talada waddanka gelinkii hore ee maalintii arbacada ayuu taliska ciidanka ilaalada madaxtooyada xiray madaxweynihii dalka naiger moxamed baazuum iyo tiro wasiiro ah oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha kaasi oo lagu tiriyo awoodda labaad ee dalka islamarkaana horay u ahaa jenaraal ciidan saacado xaalad jahawareer ah uu ku jiray waddanka ayaa la sheegay in shalay gelinkii dambe ay magaalada caasimadda ah ee niyaami soo gaareen guutooyin ka tirsan ciidanka naiger kuwaasi oo ka soo dhaqaaqay magaalada telaberi saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan markii ay soo gaareen caasimadda waxay warbaahinta u sheegeen inay xoog ku geli doonaan qasriga madaxtooyada islamarkaana soo furan doonaan madaxweynaha qafaalan iyo golihiisa wasiirada balse xaalku sidaas ma noqon warbaahinta caalamiga ah iyo midda maxalliga ah ayaa tebinaysay in taliska guud ee ciidanka naiger uu qaadi doono tallaabo ka dhan ah taliska ilaalada qasriga madaxtooyada xalay saqdi dhexe ayay ciidamadii ka yimid telaberi ee loo malaynayay inay gurmad u yihiin madaxweynaha qafaalan waxay la wareegeen raadiyaha iyo telefishinka afka dowladda ku hadlaa waxayna ku dhawaaqeen inqilaab militari khudbad kooban oo laga sii daayey telefishinka iyo raadiyaha dowladda ayay jenaraalada ugu sarreeya ciidanka naiger ku sheegeen inay talada dalka la wareegeen islamarkaana ay laaleen dhammaan qodobadii dastuurka dowladda ayna kala direen golayaasha waxa loogu yeero baarlamaanka iyo xukuumadda war-saxaafadeed kale oo maanta barqadii ka soo baxay taliska ciidanka militariga naiger ayay ku sheegeen inay taageersan yihiin inqilaabka ayna la duuban yihiin ciidanka ilaalada jamhuuriga ee go'aansaday inay ridaan madaxweynaha moxamed baazuum madaxweynaha la majaxaabiyey ayaa talada waddanka qabtay sannadkii labada kun kow iyo labaatankii isagoo ku yimid qaab doorasho ah asalkiisu wuxuu ka soo jeedaa dadka carabta ah ee aqaliyadda ku ah dalka naiger wuxuuse saaxiib la ahaa madaxweynihii hore ee naiger moxamed duu yuusufu korneyl amaaduu cabdiraxmaan oo u hadlay ciidanka inqilaab ka sameeyey ayaa shaaciyey in xaalad deg deg ah ay ku soo rogeen dhammaan gobollada waddanka iyo xuduudaha uu dalku la wadaago wadamada deriska ah madaxweynihii la inqilaabay ayay saraakiisha ciidanku ku eedeeyeen in uu sabab u ahaa dhibaatooyinka dhanka amniga iyo dhaqaalaha ee ka jira naijer wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in moxamed baazuum madaxweynihii hore ee la afgembiyey iyo tiro ka tirsan golihiisa wasiirada ay ku xihan yihiin dhismayaal ka tirsan qasriga madaxtooyada waxaa loogu yaro beesha caalamka iyo midowda afrika ayaa dhaleeceeyey inqilaabka ka xasilay waddanka naijer oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn qaaradda afrika dalka naijer waa dalka ugu weyn wadamada saaxilka ee shanta ah waana dalka koowaad ee qaaradda afrika ee soo saara maadada qaaliga ah ee loo yaqaan yuraniyomka dalkan dhulkiisu siddeetan boqolkiiba waa saxaro lamadegaan ah asal ahaan magaca naijer ayaa laga soo qaatay webiga caanka ah ee naijer wuxuuna xuduudo la leeyahay ilaa toddoba dal dhanka koonfur wuxuu xuduud kala leeyahay dalalka kale ah naijeriya iyo biniin dhanka galbeed wuxuu xuduud kala leeyahay burkina faso iyo maali halka waqooyi uu xuduud kala leeyahay liibiya iyo aljazaa'ir dhanka barina wuxuu xuduud kala leeyahay dalka tashaad
وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imanayaa imaaradda islaamiga ee afghanistan ayaa ku guuleysatay hirgelinta mashruuc kanaal oo ay ka faa-iideysan doonaan dadka degan saddex gobol oo ku yaala waddankaas warbixin ku aadan qodobkan maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya imaarada islaamiga ah ayaa dalka afghanistan la wareegtay shan iyo tobankii bishii agoosto ee sanadkii laba kun koob iyo labaatanka kadib halgan jihaadi ah oo muddo ka badan labaatan sano ay kula jirtay isbahaysigii uu maraykanka hogaaminayay ee dalkaasi ku duulay sanadkii labada kun iyo kowda tan iyo markii imaarada ay dalkaasi ka dhaqangelisay maamul islaami ah waxaa ka hana qaaday horumaro dhanka bulshada ah oo badankood ay maalgelinaysa imaarada waxa ay hirgelisay biyo xireenno koronto laga dhaliyo waxaa la furay warshado kala duwan waxaa horumarin lagu sameeyey nidaamka beeraha iyo xoolaha iyadoona la furay majaalaadka maalgashiga xukuumadda islaamiga ah waxa ay soo dhoweyn iyo dhiiragelin u samaysay cid weliba oo waddankaasi maalgashanayso oo ay ugu horeeyaan shacabka reer afghanistan taasi waxa ay keentay in ganacsatada ay ku dhiiradaan inay samaystaan iskaashi dhaqaale si ay u furtaan sharikado iyo warshado wax soo saar dhowaan waxaa soo gabagaboobay qaybta koowaad ee mashruucii ugu ballaarnaa ee ay fuliso imaarada tan iyo markii ay la wareegtay talada dalkaas waxaana xariga laga jaray kanaal biyoodka loogu magacdaray qoyshtayba oo dhirirkiisu gaaraya laba boqol siddeetan iyo shan kilomitir hoosna u qadan siddeed mitir halka balliciisu uu gaaraya boqol iyo konton mitir kanaalkan waxa uu marayaa ugu yaraan saddex gobol oo kale ah balaq oo uu kasoo bilowdo joosjan oo uu sii maray iyo gobolka faariyaab oo uu ku dhammaado kanaalkan waxaa laga soo qaaday xuduudda afghanistan uu la wadaago tajikistan waxa uu marayaa dhul badan oo saxaro lamadegaan ah halkaasoo hadda kadib camirmi doonta xoolaha iyo dadkuna ay ka wada faa-iideysan doonaan sida la rajaynayo agaasimaha waaxda biyaha iyo webiyada ee imaarada islaamiga ah ugu magacaaban waqooyiga dalkaas sheekh cabdixakiim ayaa sheegay duruufaha ku kalifay inay sameeyaan kanaal biyoodkan но до канал коштепе парабита бани да дид шуру ва дашт ртубой чи дид афғонистон да вачкали пе камарбан ки вақеъ де ав хушксали вачкали ди афғонистон дер запаре де но паге асас бани чи мунга да ди waxaan shaqada ka bilownay qanaadka qoyshtayba sababa ku aadan biyo la-aanta ka jirta qaar ka mid a afghanistan waxa ay markaasi imaarada islaamiga ah ee afghanistan bilowday shaqadan si ay biyo u geyso dhulka oomanaha ah islamarkaana ay dadka uga faa'iidaystaan dhirirka kanaalka waxa uu dhan yahay laba boqol siddeetan iyo shan kilomitir ballaciisuna waa boqol iyo konton mitir halka gudaha uu u qodan yahay siddeed mitir پی کانال امارت اسلامی شروع که او په دې اساس باندې نو د دې طول چې دی 215 کیلومتر دی عرض د کانال چې دی 150 متر دی او دا رنګ کف د کانال هغه بیخ د کانال چې دی هغه 15 متر دی mas-uulkan ayaa sheegay in kanaalkan loo sameeyey buundooyin dhowr ah oo ay kanaalka uga tallaabsan karaan ama kaga gudbi karaan dadka xoolaha iyo gaadiidka oo ay ku jiraan tareenada همدارنګه آ، د دې آ، درې تقسیمه ده نو موږ فل حاله په دا اوس وخت کې یو سل اته کیلومتر باندې کار شروع کړ د اول نه او په kanaalku waxa uu u qaybsamaa saddex qaybood qaybta koowaad waa boqol iyo siddeetan kiilomitir shaqadiisana waa ay socotaa waxa uuna leeyahay saddex buundo buundada koowaad waxa ay isku xirtaa gobollada balaq iyo xeyrtaan ee dhaca xuduudda buundada labaadna waxaa loogu talagalay tareennada buundada saddexaadna waxa ay isku xiraysaa mandiqada shoorbata iyo gobolka balakh بل پل مونږ لرو چې د شورتیپی او د بلخ تر مابینه الته هم یو پل لرو نو چون کې درې دغه څلور پلونه دي په دې کې او په همدغه پلونو په اساس باندې اه، چې د دوی کار اه، لا پاته ده اه، نو وخت غواړي kanaalkan oo ah kii ugu dheeraa oo ay yeelata afghanistan waxaa laga soo qaaday webiga jayxuun oo ay wadaagaan afar waddan oo kale ah daajikistan turkumanistan usbekistan iyo afghanistan tani waxa ay ka dhigan tahay in afghanistan markii ugu horreysay muddo lixdan sano ah ay saamigeeda ka hesho webigan oo shacabka afghanistan aysan ka faa'iideysan jirin ka hor maamulka islaamiga ah arrinkaasi oo aada loogu ammaanay imaarada مشروع بدا قبل 60 سنه في ايام الرئيس داود خان قبل 60 سنه أيوة. لكن ايام الوقت ال- آه، الجمهوريه وال يعني ما حد طبق هذا المشروع غير ال- الاماره الاسلاميه الله يحفظها يعني اول ما الاماره الاسلاميه جات لافغانستان هم طبقوا هذا المشروع وانتم انتم شايفين يعني المشروع تقريبا بينتهي بعد خمس سنوات وتقريبا الجزء الاول انتهى من المشروع wadamada dhaca bartamaha aasiya ayaa ka cabsi qaba in saami qaybsigooda uu hoos u dhaco iyagoo ka walaacsan mashruuca kanaalka halka dowladda islaamiga ee afghanistan ay aaminsan tahay in wax ka yar kala bar xuquuqdeeda ay ka hesho biyaha kasoo qulqulaya buuraha dalkeeda ku yaala haddaba arrintu ma tahay mid xukuumadda islaamiga ah ay ku dhibaataynayso dowladaha jaarka la ah sheekh cabdiraxiin oo mas-uul ka ah dhanka biyahana u qaabilsan imaarada islaamiga gobolada waqooyi ayaa sheegay in iyagu aysan cidna duulaan ku ahayn balse xuquuqdooda ay raadsanayaan oo keliya taasina aysan ka gaabin doonin madaxa hay-adda horumarinta dalka afghanistan cabduraxmaan altash ayaa sheegay in webiga jayxuun uu yahay mid wadaag uuna u dhexeeya dalalka afghanistan daajikistan usbekistan iyo turkumanistan ayna ku leeyihiin xaq asaasi ah kana faa'iidaysan doonaan iyadoo wadamada kale ay sidooda kale uga faa'iidaysanayaan
اصلا دا پروژه تقریبا درې فازو کې تکمیلېږي نهر آمو لنا فيه حق أساسي webiga amuu waxaan ku leenahay xaq asaasi ah waxaan diyaar u nahay inaan ka faa'iidaysanno annagoon cid kale ogolaasho iyo fasax ka sugaynin منه دون الحاجة للرجوع للآخرين برخه یو سره دوه
dhaqaalaha ku baxay mashruucan ayaa lagu sheegay saddex boqol iyo lixdan milyan wuxuuna sare u qaadi doonaa wax soo saarka beeraha ee waddankaas oo ah hadafka ugu weyn ee loo hirgeliyey mashruucan waxaana la rajaynayaa inuu beero dhul ka badan hal milyan oo hektar haddaba imise shakhsiyadood ayaa maalgashtay imise qof ayuuse mashruucani shaqo abuur u noqday waxaa mar kale ka jawaabaya sheekh cabdiraxiim نو شرکتونه خو دي کې په خوا خو ډیر اوس نو کار کم شوی ده نو تقریبا اوس هم سل شرکتونو پورې دي کې اوس هم په ساحه کې مصروف کار دي همدارنګه د منابع بشري چې agaasimaha guud ee mashruucani xamiidullaahi daahiin ayaa sheegay in shan sano kadib markii ay soo gabagabowdo hawshani ay gaari doonaan isku filnaan dhanka cuntada ah قابل تمجید و ستایش میدانم که امروز هذا مشروع وطني بامتياز والحكومة kani waa mashruuc qaran oo heer sare ah dowladda hadda joogta ee imaarada islaamiga afghanistan ayaana ku guulaysatay hirgelintiisa kana gudubtay dhammaan caqabadihii taagnaa bilowgii qoditaanka kadib marka la soo gabagabeeyo waxaan rajaynaynaa inuu dalka gaarsiin doono isku filnaansho xagga cuntada ah بداية أعمال الحفر عند انتهاء الأشغال ستضمن البلاد الاكتفاء الذاتي من الغذاء
وفي سعي وفي سمري وفي, وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida maraykanka ayaa kordhiyey ciidankiisa jooga dalka suuriya xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda kala dhexaysa dalka ruushka warbixin ku aadan qodobkan maxamed ciise ayaa soo jeedinaya wargeyska lagu magacaabo vasgiliyad ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo dowladda maraykanka ay sii xoojinayso wujuudkeeda casriga ah ee dalka suuriya halkaasoo ay sidoo kale ku sugan yihiin ciidamo ka socda dalka ruushka iyo iiraan oo ay siyaasad ahaan isdiidan yihiin reer galbeedka warbixinta ayaa tilmaamaysa in ciidamada maraykanka ay qalabyo lojistiga iyo saanada militari ay kasoo daadgureeyeen saldhigyada ay ku leeyihiin dalka ciraaq ayna keeneen dalka suuriya iyagoo kasoo gudbinaya marinka alwaliid ee kala qeybiya suuriya iyo ciraaq wargeyskan oo laga leeyahay ruushka ayaa soo xiganaya ila wareedyo ka tirsan kooxa mucaaradka suuriya kuwaasoo sheegaya in ciidamada maraykanka ee kasoo gudbaya ciraaq ay gaareen gobolka alxasaka halkaasoo ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka kurdiyiinta ee xulufada dhowla ah maraykanka ila wareedyada wargeyska la hadlay ayaa sheegay in tirada ciidamada maraykanka ee dalka suuriya oo horey u ahayd shan boqol oo askari ay hadda noqdeen kun iyo shan boqol oo askari taasoo haddii ay xaqiiq noqoto ka dhigan koror xoog leh oo ku yimid ciidamada maraykanka ee suuriya jooga sida uu tilmaamayo wargeyska ruushka laga leeyahay qayb ka mid ah askartan waxay howshoodu tahay tababaridda ciidamada kurdiyiinta halka qaarkoodna ay ku howlan yihiin ilaalinta garoonada militari iyo ceelasha shidaalka ee ku yaala gobolka alxasaka iyo deyrasuur oo dhaca bariga dalka suuriya diyaaryaha warbixinta wuxuu tilmaamayaa in tallaabadan ay dowladda maraykanka ku kordhisay ciidamadeeda jooga suuriya ay ku doonayso inay cadaadis ku saarto ruushka qaybna ka tahay tartanka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya labada awoodood korneel olig oo ku-xigan madaxa waxaa loogu yeero markaska musaalaxada kooxaha isku haya suuriya ahna markas taabacsan ciidamada ruushka ayaa sheegay in dhowaan ay diiwaangeliyeen in diyaarad militari oo ay dowladda maraykanka leedahay ay aad ugu soo dhowaatay diyaarad kale oo ay leeyihiin ciidamada ruushka taasoo ku duulaysay hawada magaalada albaab ee gobolka xalab dowladda maraykanka waxay dhankeeda aaminsan tahay in dhowlatusyada xagga hawada ee ay sameeyeen diyaaradaha ruushka ee suuriya ay yihiin kuwa mas-uuliyad darro ah ayna u muuqato in moscow ay tijaabinayso sabarka iyo dulqaadka dowladda maraykanka xilli xiriirka labada dal uu go-ay wixii ka dambeeyey duulaankii ruushka ee ukrein mas-uul sare oo ka tirsan bantigonka oo dhowaan la hadlay wargeyska lagu magacaabo daily express ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay diyaarinayso sidii jawaab militari ay u siin lahayd ciidamada ruushka ee jooga suuriya kuwaasoo uu sheegay inay sii kordhiyeen daandaansiga ay ku hayaan ciidamada maraykanka khabiir xubin ka ah markaska ku yaala dalka ruushka ayaa tilmaamaya in sababaha maraykanka ku riixaya kordhinta ciidankooda jooga suuriya ay tahay iyagoo ka cabsi qaba in maleeshiyaadka gacansaarka la leh iiraan ay weerara ka geystaan saldhigyada maraykanka ee dalkaas inkastoo uu sheegay inaysan ahayn in maraykanka uu sameeyo kordhin intaas la eg oo saddex jeer ku jibaaranta tiradii ciidankiisa horey u joogay suuriya faladimir fislif oo xubin ka ah macadka fadhigiisu yahay ruushka oo qaabilsan arrimaha maraykanka iyo kanada ayaa tilmaamaya in gebidhacleynta siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka ay aad uga muuqanayso suuriya isagoo sheegay in maraykanku ku howlan yahay in haddii uu natiijo kasoo hoyin waayo dagaalka uu kaga jira ukrain uu tilaabo ka dhan ah ruushka ka sameynayo dalka suuriya waxaa muuqata in maraykanka doonayo inuu si xog leh mar kale kusoo galo suuriya si gaar ah wixii ka dambeeyey tarabudkii uu sameeyey bergowjan ayuu leeyahay faladimir laakiin khabiirka ruushka ah oo lagu magacaabo malik dedakof ayaa qaba fakarkaas ka duwan wuxuuna tilmaamay in maraykanka iyo ruushka oo isku dhac ku dhex mara suuriya ay imaan karto qorshe la-aan iyo kadis balse aynu maraykanka marnaba xilligan qorsheynayn inuu si toos ah u wajaho ruushka dowladda maraykanka iyo ruushka ayaa aada isu haya waxaana dagaalkii qabooba ee sannado badan dhex marayey oo u muuqdaa mid isku bedelayo dagaal toos ah sida bahda ka taagan dalka ukrain oo ay dad badani rumaysan yihiin in maraykanka si toos ah ugu lug leeyahay dagaalka halkaas ka socda
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya wasaaradda difaaca ee maamulka ali sacuud ayaa ku dhawaaqday in mid ka mid ah diyaaradaheeda militariga ay ku burburtay gudaha waddankaas xilli ay ku guda jirtay howlo shaqo oo la xiriira tababarada afhayeenka wasaaradda difaaca maamulka ali sacuud turkil maaliki ayaa tilmaamay in diyaaradda burburta uu nooceedu ahaa f soddon iyo shan eena soo dhacday xilli ay ku guda jirtay howlo tababar waxayna ka kacday garoonka militariga ee almali khaalid wuxuu sheegay afhayeenka wasaaradda difaaca in duuliyaashii diyaaradda saarnaa oo tiradoodu ay gaaraysa ilaa laba duuliye ay goobta ku dhinteen isagoo sheegay in guddi loo xil saaray inay baaraan sababaha rasmiga ee ka dambeeyey burburka diyaaradda maamulka ali sacuud wuxuu kaalinta labiyo tobnaad kaga jiraa dowladaha ugu diyaaradaha badan marka la eego dhanka milatariga caalamka waxaana diyaaradaha uu haysto lagu sheegay tiradoodu inay gaarayso siddeed boqol sagaashan iyo toddoba diyaaradood wuxuu maamulka ali sacuud sidoo kale leeyahay laba boqol toban iyo afar garoon oo militari kuwaas oo ay degan yihiin ciidamada difaaca hawada sidaas oo ay tahana waxay ka hortegi la-yihiin weerarada xagga hawada ah ee kooxda xuutiyiintu kusoo qaadaan dhulka xaramaynka dadka dhaliila maamulka ali sacuud waxay sheegeen inkastoo diyaaradaha intaas laag ou haysto haddana maamulku aanu ku dhicin inuu difaaco muqadasaadka muslimiinta awoodda keliya ee diyaaradahaas ay leeyihiin inay tahay inay duqeeyaan muslimiinta yeban kuwaasoo sannadihii taga beelah u noqday duqeymaha aan kala sooca lahayn ee maamulka ali sacuud uu ka geysanayo waddankaas isagoo ku marmarsoonaya inuu beegsanayo kooxda shiicada ah ee xuutiyiinta dalka ruushka ayaa waxaa ka furmay kulan ay leeyihiin xukuumadda dalkaas iyo dowladaha afrika waxaa magaalada santi barnerberg ee dalka ruushka ka furmay kulan ballaaran oo u dhexeeya dowladda ruushka iyo kuwa qaaradda afrika kulankaas oo uu kasoo qayb galay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin kulankan ayaa la sheegay inuu socon doono laba maalmood oo xiriir ah waxaana dowladda ruushka ay xukuumadaha afrika kala hadli doontaa sidii ay u xoojin lahaayeen iskaashiga dhaqaale iyo midka amniga ee ka dhexeeya xilli ay muuqanayso in reer galbeedka looga guulaystay tartanka qaaradda afrika waxaa kulanka kasoo qayb galay wafuud ka kala socota afartan iyo sagaal dowladood oo dhaca qaaradda afrika oo ay ku jiraan toddoba-iyo toban madaxweyne oo afrikaan ah inkastoo dowladaha reer galbeedka ay juhdi ballaaran ku bixiyeen sidii dowladaha afrika looga hor istaagi lahaa ka qaybgalka kulankaas sida ay tilmaantay madaxtooyada ruushka putin oo kelimad soo dhoweyna u jeediyay wufuufta shirka kasoo qaybgalaysa ayaa tilmaamay in iskaashiga uu dalkiisu la leeyahay dowladaha afrika uu gaaray halkii ugu sarraysay qaaradduna ay noqon doonto meel dhalaalaysa oo soo jiidata indhaha caalamka wuxuu sheegay in dalkiisa ay ka go-an tahay inuu ballaariyo iskaashiga ganacsiga iyo midka maalgashiga ee uu la leeyahay dalalka afrika iyo in afrika uu ka caawin doono dhibaatada cuntada iyo mashaakilaadka la xiriira fakhriga sida uu hadalka u dhigay wuxuu putin madaxweynaha dalka ruushka si gaara ula kulmay madaxweynaha dalka masar cabdilfataax asiisi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed isagoona sheegay inuu dalkiisu aad u danaynayo xiriirka iyo iskaashiga kala dhexeeya labadan dal ee dhaca qaaradda afrika mid ka mid a arrimaha looga hadlayo shirka dhex maraya ruushka iyo dalalka afrika waa arrin la xiriirta dalagga qamandiga iyo kuwa lamidka ah ee ukrain usoo dhoofi jirtay afrika iyadoo isticmaalaysa badda madow kadib heshiis la xiriira arrinkaas oo ay la gashay dowladda ruushka kaas oo hadda la hakiyey kadib khilaafaad soo kala dhex galay labada dal putin ayaa sheegay inuu dareemayo qalqalka afrika ee la xiriira go-aanka ay dowladda ruushku ka qaadatay qamadiga ukrain dalkiisuna uu diyaar u yahay inuu si lacag la-aana afrika ku siiyo qamadiga sida uu hadalka u dhigay kulankan putin iyo dowladaha afrika ku dhex maray magaalada santi baderberg ayaa noqonaya kii labaad ee dhex mara dalalkan kulankii kan ka horreeyana wuxuu dhacay sanadkii laba kun toban iyo sagaalka kaas oo ka dhacay magaalada shotsi ee dalka ruushka waxaana aad u muuqanaysa in ruushku ihtimaam gaara siinayo qaaradda afrika oo hadda martigelinaysa tartan culus oo u dhexeeya reer galbeedka iyo reer bariga inkastoo dowladaha reer galbeedka ay isku dayeen inay cadaadis saaraan madaxweynaha ruushka valadimir putin tan iyo markii uu weerar ku qaaday ukrain haddana waxaa weli muuqata inaanu putin ka go-in xiriirka uu laleeyahay madaxda afrika maamulka al sacuud ayaa xabsiga dhigay ehelada nin maraykanka u gudbiyey dacwad ka dhana maxamed bin salmaan qaar ka mid ah hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in maamulka al sacuud uu xabsiga dhigay ehelada muwaadin u dhashay sacuudiga balse haysta dhalashada dalka maraykanka kaas oo dacwad ka dhana maxamed bin salmaan dhaxal sugaha sacuudiga maamulkaas u gudbiyey maxkamad ku taalla ameerika ugu yaraan afar ruux oo ka mid a ehelada ninkan oo lagu magacaabo raakaan naadir adowsari ayaa lagu xiray dhulka uu ka taliyo maamulka al sacuud waxaana dadka la xiray ay kala yihiin laba adeeradiis ah haweenay eedadiis ah iyo haweenay kale oo uu qabo awowgiisa ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar cagmarina ku qaaday saldhig ciidamada maali ay ku leeyihiin deegaanka kawakoor ee gobolka moobita weerarkan ayaa ku bilowday camaliyad nafurnimo ah oo uu fuliyey mujaahid lagu magacaabo khatata al ansaari kadibna waxaa xigay ciidamada mujaahidiinta oo u daatay saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamada weerarka waxaa lagu dilay in ka badan laba-iyo toban askari halka tobaneeyo kalena lagu dhaawacay waxaana la gubay saddex iyo toban gaari sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay soo furteen gaari ciidan kaas oo uu ku rakiban yahay qoriga nuuca lidka diyaaradaha sidoo kale waxay soo furteen laba hoobiye afar dhishike saddex bakaa'im iyo tiro kale oo ka mid a qoryaha akifedhosabanka iyo bastoolado iyo rasaas fara badan mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa dhankooda sheegay in howlgalkan ay uga shahiideen laba mujaahid halka saddex kalena ay uga dhaawacmeen ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي في بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله